waxaa farxad weyn noo ah in madaxweynaha oo in muddo ah ku maqnaa socdaal dibadda oo maanta isaga iyo wafdigiisiiba ku soo laabteen dalka ila tahay dhammaan madaxweynaha iyo adduunweynuhuba inay la socdaan xaaladda maanta dalka uu ku jiro oo runtii bisha afar iyo tobankeedii madaxweyne dagaal ballaadhan lagu soo qaaday dad dalka oo ay ku soo qaadeen cadowga ummadda soomaaliyeed guud ahaan kaasoo qoloba ay magacu taqaano oo burcad diimeed puntland looga yaqaano xamar ugus iyo mid cusuboo madaxweyne nagu soo biiray waanu uga mahad celinahay cabdi maxamuud cumar madaxweynaha dowlad degaanka uu nagu soo biiriyey isaguna runtii halqushaash uu isaguna u bixiyey dagaalkaana ilaa xilligan hadda aynu hadlayno runtii nadiifintiisii iyo qabqabashadiisiiba waa socotaa laba aag buu ka dhacay sidii warbixintaba aanu markii hore usoo siinay aagga suuj shalay xilliyadan oo kale ayuu soo afjarmay maxaabiis fara badan oo soddon iyo sagaal gaadhaysa waa la qabtay iyo dhimasho runtii dhaaftay yacni tiro aada u fara badan xabad xabad meelo kale qardo iyo godob jiiraan iyo lagu qabtay waa jiraan dhinaca galacad dagaalku iminkadan aynu hadlayno uunbuu ku dhow yahay inuu istaago waxaa lagu jiraa nadiifintii iyo qabqabashadii iyo firxadkoodii baa lagu jiraa waa isku dhow dhow yihiin dadka la qabtay runtii dhowr iyo konton kolley waa la sheegayaa xaggan aniga afartan iyo jajarba ay ugu dambeysay galacad laakiin daqiiqad kastaba wuxuunbaa kordhaya dhimashadooduna aada iyo aad bay u badan tahay wax midh midh iyo laba laba iyo saddex saddex firxaday mooyaane wixii dalka soo galay madaxweyne dhammaan cagtaa la mariyey waxaan uga mahad celinayaa ilaahay marka ugu horreysa mar labaadkana ciidamada geesiyaasha ee puntland iyo shacabka reer puntland oo runtii hawshan iyadaa aan marnaba u kala hadhin waxaan kale oo rabaa madaxweyne anigoo fursadda ka faaidaysanaya in aan dowladihii yani inaga saaciday ama af inagu saaciday ama dhaqaale inagu saaciday inaynu uga mahad celinno oo dowladda imaaraadku ugu horreyso dowladda federaalku ku xigto dowlad deegaanka iyo dowladda federaalka ethoobiya oo intuba ka xumaanta ay ka xun yihiin iyo xaaladda intaaba dhegta kala socday na soo wacayay iyagana waan uga mahad celinayaa madaxweyne dalku duulaankii iyo qorshihii lala waday waa ka baaqsaday waxaana ka baajiyey ciidamada geesiyaasha ah ee reer puntland mahad baanu usoo jeedinaynaa dhammaan ciidamada iyo shacabka oo runtii iyaga laftoodu aan daqiiqad ka seexanin hawshan iyadaa taakuleynta ciidanka biyaha iyo caanaha iyo raashinka la sameynayay intuba goobta waa joogeen looma kala hadhin waxaan madaxweyne kuu sheegaynaa dalku waa ammaan wax dhibaho hadda ka taagan ma jirto idaacadaha iyo miidiyaha iyo cid walba ay la tahay wixii caawa laga bilaabo baa madaxweyne laga daawanayaa adduun weynahoo dhan insha allah maxaabiistii dhinacan baa dhaweyd suuj afarta galabnimo yay kusoo beegan yihiin garoowe caasimadda madaxweyne kusoo dhawo warbixintaanu ku haynaa waa mid farxad leh waa mid ummadda kagaree ka dareemayso xilligay kuu taagnaayeen guulayso kulahaayeen shacabka ay dariiqyada taagnaayeen kusoo dhawow dalka madaxweyne waa mahadsan